جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawo waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sanadka kun afar boqol sideed iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah weeraro dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya saddex sano kadib weerarkii caws weyne oo lagu jebiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya saraakiishii fashilkaas dhabarka loo saariyey oo warbaahinta ka hadlay haddaba maxaan ka ognahay guuldarrada nafsaaniga ah ee cadowga ka soo gaartay macrakadaasi ugu yaraan toban qof oo shacab ah oo ku nafwaayey rasaas ay maleeshiyaadka murtadiintu ku fureen shacab dhulboobka cabanayey qodobada kale ee barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonno caawa waxaa ka mid a munaasabad lagu soo gebagabaynayay kulamo ay barbar soctay dowro sharci ah islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooratay mid ka mida beelaha dega wilaayada galgaduud oo ka dhacday deegaanka garbawen ee wilaayadaasi duqeen hor leh oo dad ay ku dhinteen oo ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya iyo sarkaal ka tirsan ciidamada kufaarta kenya oo ku dhintay shil gaari oo toddobaadkan ka dhacay gudaha dalkaasi qodobadaas oo faah-faahsanayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa weeraro dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah iyo ciidamada kufaarta afrikaanta oo toddobaadkan ka kala dhacay koonfurta bartamaha soomaaliya iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir moxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya ee deegaanka mangaay ee gobolka laamo ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab ka kacay xerada waxaana weerarka lagu dilay laba askari oo kufaarta kenya ah sidoo kale qarax ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan dhanka qoraxsinka ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka ridada waxaana qaraxa uu si gaar ah u qabsaday gaari cabdibila ah oo uu saarnaa abaanduulaha guutada lix iyo labaatanaad ee maleeshiyaadka ridada murtadka lagu magacaabo maxamed cabdulaahi cabdille miskiinow waxaana qaraxaasi inta lahuba ku dhaawacmay afar murtad oo uu ku jiro sarkaalkaasi dhanka banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen kontarool murtadiintu ay ku leeyihiin degmada dharkiiley gaar ahaan xaafadda xoosh dhimashadu waa hal murtad dhaawacuna waa laba kale oo garaab ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerar culus ku qaadeen kolonyo maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ku sugnaa duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho murtadiinta ayaana lagu jebiyey dagaalka waxaana dagaalka inta lahuba lagu dilay saddex askari kuwaasoo ay murtadiintu kaga carareen goobta dagaalka halka lagu dhaawacay sagaal murtad oo kale sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen barkantarool oo maleeshiyaadka murtadiintu ku leeyihiin xaafadda goday makane ee degmada yaakshiid ee magaalada muqdisho dhimashadu waa laba murtad dhaawacuna waa saddex murtad oo kale gubashaduna waa montofecom oo murtadiinta goobta u tiilay isla banaadir dagaalo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhimashadu waa shan murtad dhaawacuna waa koob iyo toban kale sidoo kale dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka ridada ayaa waxay ka dhaceen duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho dagaaladaasi oo inta badan afar jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxaa lagu dilay toddoba murtad oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal halka lagu dhaawacay lix iyo toban kale sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi waxay kusoo qanimaysteen hub iyo agabyo ciidan oo laga soo furtay maleeshiyaadka riddada ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus oo toos ah ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta kenya kaga sugan yihiin deegaanka yumbis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxaana weerarka lagu dilay hal askari oo kenyaati ah halka lagu dhaawacay askari kale oo kenyaati ah waxaana xusid mudan in dagaalka intii uu socday dabka kacay xerada qarax culus oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo ka tirsan maleeshiyaadka riddada danab oo marayay tuulada madaxmaroodi ee u dhow saldhigga beledogle ayaa waxaa ku halaagsamay toddoba askari oo saarnaa gaariga la qarxiyey waxaana ka mid ahaa sarkaal taliya unug ah oo lagu magacaabo axmed cumar cismaan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka deegaanka mubaarak waxaana lagu dilay weerarkaasi laba askari oo murtadiin ah oo ay meydadkooda cadowga ka carareen halka lagu soo qanimaystay qori akay afartan iyo toddoba iyo qori beekaa'im ah labada murtad ee lagu dilay weerarkaani waxay kala yihiin cilmi sheekeeye iyo mahad sidoo kale weerarkaani waxaa lagu dhaawacay laba askari oo kale isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku beegsaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay inta u dhexaysa degmada wallaweyn iyo deegaanka warmaxan dhimashadu waa hal murtad khanimaduna waa laba qori oo ah kay afartan iyo toddoba iyo booshashkooda dhanka jubbada hoose gaari nooca kooyalka ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka soo baxay deegaanka biibi ayaa qarax lagula beegsaday afaafka hore ee deegaanka harboole dhimashada waa koob iyo toban murtad dhaawacuna waa lix kale oo mid ka mid ah garaab yahay gaariga kooyalka ah ayaa gebi ahaana burburay dhanka kale qarax xoogan oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka diif xilli ay halkaas ku sugnaayeen askar badan waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac haddii aan halkaas uga gudubno howlgallada ciidamada mujaahidiinta toban qof oo shacab ah ayaa ku nafwaayey rasaas ay maleeshiyaadka riddadu ku fureen shacab dhulboob ka cabanayey ugu yaraan toban ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen toogashooyin ay maleeshiyaadka kooxda riddadu ka geysteen xaafadaha tookiyo iyo suuqbacaad oo dhammaantood ka wada tirsan degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay in maleeshiyaadka riddadu ay rasaas oodda uga qaadeen dad hortubnaa guryahooda oo xilligaas cagaf lagu burburinayey meedka qof shacab ah oo murtadiintu toogasho ku dileen ayaana lagu arkay waddada laamiga suuqbacaad dhanka kale shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee kooxda riddada ayaa maleeshiyaadka kooxda riddada ku eedeeyey fulinnimo wuxuu sheegay in maleeshiyaadkan ay kasoo firxadaan jida dagaalka ayna ka baqaan mujaahidiinta al-shabaab balse ay ka adeg yihiin oo keliya dadka shacabka ah shariif ayaa ugu baaqay shacabka muqdisho inay u midoobaan difaacashada dhulalkooda islamarkaana la barbar istaago dadka masaakiinta ee dhulalkooda xoogga lagu qaadanayo dhanka kale sarkaal sare oo ciidan ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waddanka kenya sarkaal sare oo ka tirsan waaxda xabsiyada dalka kenya iyo gabar u dhalay ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay waddada weyn ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo mombasa gaar ahaan deegaanka konza sarkaal ka tirsan ciidanka nabadgelyada waddanka kenya oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shilka uu dhacay salaadii subax ka hor islamarkaana ay isku dhaceen gaari xamuul ah iyo gaari yar oo uu sarkaalku ku waday xubno ka tirsan qoyskiisa saddex qof oo kale oo isugu jiray xaaska sarkaalka iyo laba wiil oo uu dhalay oo gaariga saarnaa ayaa la xaqiijiyey in iyaguna ay ku dhaawacmeen shilka kuwaas oo loola cararay cisbitaal ku yaala magaalada mashaakos taliyaha saldhigga ciidanka nabadgelyada waddooyinka ee makuuni oo ah aagga uu shilku ka dhacay ayaa sheegay in dhaawacyada soo gaaray labada wiil iyo hooyadood ay yihiin kuwo aad u culus isagoo intaa ku daray in sarkaalka dhintay uu ahaa saraakiisha sarsare ee xabsiyada sidoo kale sarkaalkan geeriyooday ayaa la sheegay in uu horay u soo noqday taliyaha mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada mombasa duqeyn hor leh oo dad ku dhinteen ayaa ka dhacday xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari soomaaliya khasaare isugu jira mid nafeed iyo burbur ayaa ka dhashay duqeyn culus oo toddobaadkan laga soo diiwaangeliyey xeebaha gobolka nugaal ee waqooyi bari dalka soomaaliya duqeyntan ayaa laga soo calaamadeeyey xeebta jiifle ee hoos tagta degmada godob jiiraan ee gobolka nugaal halkaas oo lagu beegsaday dooni ay saarnaayeen tobaneeyo qof wararka qaar ayaa sheegaya in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof halka wararka qaarna dhimashada gaarsiinayaan ilaa toddoba qof oo ka mid ah dadkii doonida lagu duqeeyey goobta duqeyntu ka dhacday ayaa ah meel u dhow halka kooxaha hubaysan ee soomaalida ah ku haystaan markabka u raran turkiga taas oo loo badinayo inay ka dambayso duqeymaha maalmihii u dambeeyey ka dhacayay xeebaha gobolka nugaal laba duqeyn oo tan ka horreeyey ayaa midna lagu dilay ilaa afar qof oo saddex ka mid ah lagu sheegay inay yihiin kalluumaysato ka jilaabta xeebaha gobolka nugaal iyo naaquudihii doonidaasi halka tan labaadna lagu burburiyey doonyo ay la socdeen dadka deegaanka فالواشي يعادينا نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag barnaamijka ayaad degaysanaysaan raadraaca toddobaadka qeybihiisii dhexena waan maraynaa saddex sano kadib weerarkii caws weyne oo lagu jebiyey maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya saraakiishii fashilkaas dhabarka loo saariyey oo warbaahinta ka hadlay haddaba maxaan ka ognahay guuldarrada nafsaaniga ah ee cadowga kasoo gaartay macrakadaasi warbixin qodobkaasi daaran waxaa inoo sii ambaqaadaya bashiir muxiidiin abu ayman
lix iyo labaatankii bishii ogosto sannadii labada kun saddex iyo labaatankii maanta oo kale saddex sanno ka hor waxaa deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay mid ka mid a dagaaladii waaweynaa ee ka dhaca dalka soomaaliya tanii markii uu xasan gurgurtay xamlada shaadala dirirnimo ku iclaamiyey wilaayaadka islaamiga ah dirirtan oo dhacday subax sabti ah ayay dadka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ku soo waabadhiisteen codka daranaya ee idaacadda islaamiga andalus qof walba oo maalintaas daartaraadayaha waxaa dhegtiisa ku soo dhacayay astaanta barnaamijka caanka ah ee tebinta tooska ah ضامن كالسيل كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة
wariyaasha idaacadda ayaa maalinkaas tebinayey qaabka ay u socotay macrakada iyagoo xog iyo falanqayn ka sii daynayay idaacadda andalus الله أكبر الله أكبر الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين الله سبحانه وتعالى يكون سن ساك عقبر انت وحي كسعتا حرد مرتدين تي ديغانك عسوين مال مكور اي دولان كي مادن ديغانك يقول مودة ان عسوين اي ولاية قلقود اي كترتر كران شريعة سامك بس الله سبحانه وتعالى عدو جيسو دول ساك سيغا يترترد كبلابتي cusweyna ayayna ka bilaabatay allah ayaana ku maasan maanta waa nihaayat almuctadiin weeye kuwii soo xadgudba ee soo duulay ayaa la dhammaystirayaa oo la baabi'inayaa allah ayaa ku maasan wararkii ugu dambeeyey iyo xogaha hadda soo dhacaya aan soo dhaweeya walaalka faysal xasan cali faysal noo bishaarey allah ku bishaarey bismillaah aad baad u mahadsan tahay maxamuud ee allah fadligii ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa ee saakay daqiiqado ka hor waxay weerar xoogan ku qaadeen mid ka mid a talisyada ugu weyn ee laga hagayey duulaanka shareeca la dirirka ah ee lagu soo qaaday bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud halkaas oo ah mandiqada lagu magacaabo coosweyne oo ah mandiqad ee inta badan cadowga uu isugu keenay ciidankiisii uu doonayey in ay duulaan kusoo qaadaan deegaano ka mid a wilaayada islaamiga ah ee galgaduud macrakada coosweyne waxay ku soo aaday wakhti xasaasi ah oo cadowga uu qabsaday magaalooyinka waaweyn ee wilaayada islaamigaha ee galgaduud oo ay ka mid ahaayeen ceel dheer ceel buur iyo galcad ayna doonayeen inay gaaraan degmada galhareeri weerarkii coosweyne waxaa lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo isugu jiray saraakiil iyo askar kuwaas oo qayb ka ahaa maleeshiyaad hubaysan oo ujeeddadoodu ahayd inay weeraraan deegaanada galgaduud ee ku jira gacanta mujaahidiinta guushii weyneed ee alla kumanaysa addoommadiisa mujaahidiinta ah waxay wax badan ka beddeshay qaab dagaaleedka gobollada dhexe macnawiyaadka muslimiinta ayaa kor noqday halka niyo jab iyo kala firxad uu soo galay maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugnaa gobollada dhexe ee bartamaha dalka soomaaliya xuseen macalin la taliyihii amniga qaranka ee kooxda riddada soomaaliya oo bishii lasoo dhaafay saddex sanno kadib ka hadlay dhacdadii coosweyne ayaa sheegay in guuldaro qara la dhexalsiiyey ciidankooda islamarkaana ay guusha hanteen mujaahidiinta al-shabaab wuxuu carabaabay in kastoo kabsashada jabkii coosweyne ay sannado badan qaadanayso xuseen macalin ayaa caddeemaha uu bixiye ku dheeraaday wixii coosweyne ka dhacay laba kun saddex iyo labaatankii jamhuuriyadda saddexaad waxaa la yidhaahdaa xilliga carta ayay soo bilaabatay labada kun shabaab iyaguna yihiin caqabadda hortaagan jamhuuriyaddu inay hana qaado shabaab ayaa horta ilaahay guusha siiyey dagaalka coos weyne waa la fashilmay mar haddii la guul daraysta dabcan sida saxda ah waxay ahayd in baaris qaran la sameeyo howl sahlan ma ahayn waxa meesha ka dhacay bcause ciidamada dhaawaca markaas gaaray dhaawac si degdega dee uga soo kabteen ma ahayn waqti dheer ayay qaadatay inay kasoo dadka batalka wax ka dhacay keliya arkaya laakiin iyo jabka ka dambeeyey iyo kala yaac wax waag oo dhacay hadda waxaa laga yaabaa ciidanka dee saraakiisha haddii la waraysto inay in badan oo saraakiisha ka mida oo xilligaas wixii dhacay ay la qalbi jabsan yihiin ay dee utun ku taagan ay tahay xasan gurgurte madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya oo xilligii uu dagaalka cosweyne dhacaya ku sugnaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa warbaahinta la hadlay iyadoo wejigiisa laga dareemayo murugo iniyo jab weyn wuxuuna qiray in maleeshaadkiisa lagu jebiyey dagaalka cusweyne sanad iyo jarjarka dagaalka shabaab lagu jiray nimaan nasanin oo maalintuu dagaalka bilaabay ilaa maanta taagnaa ordaayey xabad ridaayey qarax ka dul dhacaayay waayo dadku rationalitigooda xataa marka qaarkood marka anaguna fursad maanaan haysan aan ku kala bedelnay iyo awood aan ku kala bedelno hadda maadaama isaas dhacday waa soo aruurinay xeryahoodii hadda lagu soo wada xereeyo ahaa inay nastaan wacyigelin badan loo sameeyo askartii dagaalka ka soo firxatay ayaa qaarkood u cararay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar kale waxay dib ugu laabteen deegaanadii ay markii hore ka yimaadeen halka kuwa kalena ee dalka dibaddiisa qaab tahriib ahaan ugu baxsadeen marka laga soo tago khasaaraha naf iyo maalba leh ee dagaalka ka dhashay waxaa kale oo la sheegay inuu qalqal iyo jahwareer ka dhex abuuray kooxda riddada soomaaliya waxaa la dareemay in kala furfurnaan ay ka dhex bilaabatay ciidamadeeda islamarkaana ay u sii dhowaanayaan waddadii burburka markii ciidankoodu jabay hoggaanka kooxda riddada ayaa garwaaqsaday in ciidamadii ka soo cararay galgaduud aysan ku ekaan doonin muqdisho waxaa la sheegay inay soo dhowaatay xaalad la mid a tii ka dhacday magaalada kaabul shan iyo tobankii bishii agosto laba kun kow iyo labaatankii xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa muuqaalo iska soo duubay iyagoo murugeysan waxay ugu baaqayeen saaxiibadooda kale inay isgarab taagaan xasan gurgurte oo xilligaas wajahayay guuldaro weyn cusmaan dubad oo xilligaas ka tirsanaa nidaamka villa soomaaliya ayaa ka digay in cosweyne kadib masiirkoodu mugdi galay way ogtihiin dalku inuu dagaal ku jiro madaxweynihii jamhuuriyaddu tuutuu xidha furantii buu joogaa dhammaa maanta jiritaankeennii baa laysku hayaa waxaan rabnaa dowladdu inay shaqaalaha dowladda fasaxdo wasaaradaha la xidho bayna alxayaat walmowd baa dalku ku jira madaxda kooxda riddada soomaaliya ayaa bilaabay dagaalkii cosweyne kadib inay baneeyaan xafiisyadooda iyagoo furimaha dagaalka ugu tegayay ciidamadooda maleeshaadkaas ayaa la sheegay inay ka xabsi qabeen in dagaalku uu ku soo fido magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho ayna la kulmaan wax la mid ah dhacdadii coosweyne cabdulqaadir maxamed nuur wasiirkii gaashaaniga ee xilligaas iyo axmed macalin fiqi ayaa fariimo u muuqday kuwa niyijab ah u dirayey maleeshaadka oo aan dheg la qabta lahayn kuwaasoo ka firxanaya goobta dagaalka ciidanow sumcaddaasaan ilaalin waa idinla joogaynaa habeen madow aan wisil ka soo dhaqaaqnay aaga mudug aaga mudug aaga mudug balen waxna waxay iiga dhigan tahay de anigu haddeer wasiirkii gaashaandhigga aan ahay askartaydii iyo nolosha ay ku sugan yihiinaan inaan ka qayb qaato oon ka mid noqdo iyaga oo aan maaragtaa la noolaado waaye sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta ayaa kelimad u jeediyey weerarkii cosweyne kadib iftiimiyey waxa ay yihiin maleeshaadkii halkaas lagu laayay iyo cadowga ay mujaahidiintu ka hortaagan yihiin muslimiinta oo ay ka difaacayaan duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah waxaa qorshihiisa iyo maamulkiisaba lahaa ciidanka silibiinta maraykanka ee loogu yeero africom dagaalka cawsweyne iyo awdheegle ayaa astaan u noqday jabkii gaare huwantii uu maraykanka iyo naat hor ka cahayeen wadarta ciidanka ku sugnaa xerooyinkii cadowga lagu jebiyey ee cawsweyne iyo awdheegle ayaa ka badnaa laba kun iyo shan boqol oo maleeshiyaadka murtadiinta ah wuxuu ahaa cod loo dhammaystiray hub iyo agab intii u baahnaa askari furin jooga waxay ahaayeen maleeshiyaadkii loo soo diyaariyey la dagaalanka shareecada allah oo lagu soo tababaray etoobiya turkiya uganda masar eritreya iyo dalal kale waxay gurmad iyo difaac ka helaayeen diyaaradaha saliibiinta maraykanka iyo nato oo afar iyo labaatan saacadoo dul heehaabayey si ay uga ilaaliyaan weerarada iyo mujaahidiintu soo qaadayaan dhanka kale mujaahidiintu waxay ahaayeen kuwa rabbigood talada u dhiibtay isagana gurmad iyo garab u doontay asbaabtiina la yimid allahna malahoodii iyo cududoodii ma hoojin qaala allahu tacaala in yansurkum allahu falaa ghaaliba lakum wa in yakhdulkum faman da aladii yansurukum min bacdih wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee cawsweyn iyo awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun camaliyadii barakeysneed ee coosweyne ayaa isku dhex yaacisay awraaqda siyaasadda iyo caskariga murtadiinta saraakiil ciidan iyo madaxweynaha maamulka ashaadalodhirarka hirshabeelle ayaa gaaray magaalada aadan yabaal oo qudheeda xilligaas uu qalqal militari ka jiray waxayna u sheegayeen murtadiinta inaysan ka dambeen meel loo cararo inkastoo markii dambe mujaahidiintu ay cadowga ka faramaroojiyeen degmada aadan yabaal oo hadda ah magaalo shareecada islaamka lagu maamulo madaxweynahii isteytka taliyihii xoogga maxaa la yidhahdaa wasiirkii iyo senatarkii iyo dadkii waxa loo wada ordaayo oo loo cararaayo xamaraa laga soo wada cararay xil iyo xoolo waa laga yimid annaga waxaan u nimaannay inaan ciidanka dhiirigelinno dadkii xamaraa laysaga wada yimid meel loo socdo male meelaan u noqonna male meelaan dib ugu degna ma qabno barke haddaan inta uga tagna meesheen iyo keenayna dadkaanoo dhammo qaraabadaa inta qaadnane meel aan ku xareyno kaam ah xamar kama hayno allaha fadligiis coos weyne kadib guulaha mujaahidiinta ayaa israacraacay waxaana cadowga laga xoreeyey degmooyinkii uu ka qabsaday wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe sidoo kale cadowga waxaa laga saaray deegaanada camaara caad bacadweyn iyo shabeelow oo dhammaantood ka tirsan wilaayada islaamiga ee mudug
waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markan iyo wilaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabad lagu soo gebagabaynayay kulamo ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana nabadoon cusub ay ku doorateen mid ka mida beelaha dega wilaayada galgaduud ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayadaasi munaasabadan oo lagu soo gebagabaynayay kulamo ay barbar socotay dowro sharci ah islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooratay jufada bahgubay ee beesha orwadeen oo ka tirsan beelweynta maxamuud hiraab ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduud kulamada iyo dowrada oo socday in muddo ah waxay juufada ugu dambeyn ku dooratay nabadoon cusub oo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu geeriyooday nabadoonkii hore ee hogaaminayay waxayna u doorteen xilkaasi nabadoon cabdikaafi cismaan warsame afrax munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaasha iyo waxgaradka bahgobey iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horeyn munaasabadda waxaa kelimad ka jeediyey nabadoonka cusub ee jufada bahgobey nabadoon cabdikaafi cismaan warsame bismilah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan marti sharafta walaayada guddoomiyayaasha waadiyaasha degmooyinka kuwa gobollada walaayada sharafta leh iyo dadka ahludiinka ee meesha ku kulmay waxaan ku salaamaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi walaalayaalow xilku waana culus yahay waana fudud yahay qofkii islaamnimo ku maamula oo cadaalad ku maamula xilku waa fudud yahay haddii aad si kale aad ku maamushana waa culays kaliya aanqaray adduunba la iima dooran inaan dad fogeeyo inaan haddii alla kore kitaabka alla ku xadgudbo waxaa la ii doortay walaayada iyo shacabka aan ka dhashay iyo dhammaan islaamka nala deriska hoggaan u dhexeeya oo wanaag iskugu wada inta uga gaara karaamkiis aa la ii doortay waxaa kale waxaa la yidhi geeriyey maxaa tartaa geeri waxay tidhi nin boos waaye ayaan boos u raadiyaa isma aana lahayn nabadoon beelbaha goodlaa noqohe laakiin qadar ilaahay iyo geerida timiday ku noqotay alxamdulilah shukur bilcaalamiin ilaahay yaa naga jeclaaday annagu sooma aanaan muquunin laakiin waxaan isku dayaynaa sida kitaabka alla ogol yahay oo asigu uu beesha ku hoggaamin jiray inaan ku hoggaaminno qadartana ilaahay baa iskale laakiin qalbigeenna taasaa ku taalla intaa ka bacdi daaqudu waa laga tegey dadku waa ahlu kitaab kitaabka allah ayaa loo hoggaansan yahay inaan kitaabka allah ku dhaqanno oo wuxuu naga reebo aan ka harno wuxuuna farana aan qaadanno sidaas ayaa beeshu ku heshiiday haddii lagu heshiiye kitaabka alleh asigaa wanaag kuu horseedaya waxa aad ka cabsan oo dhan kitaabka allah laga hoos galaa ay ugu horraydo shayddaanka iyo gaaladu ilaahay shartooda ha naga najeeyo muslimkana allah ha qawiyeeyo munaafiqa allah ha naga qabto annagana xilka aan qaadna waa culus yahay ilaahay ha naga garab galo waddada toosan allah ha nagula toosiyo annagoo da awood ma lihin awoodda ilaahay yaa iska leh waxa aan ka baqayna allah naga naga najeeyo waxaan u mahad celinayna walaayada sharafta leh qabiilka haddii alla kuu ron yahay na soo doorta marti sharafta ka soo qayb gashay dhammaan dadka deegaanka oo irsaalka dadka nagu meersan odayaasha waxgaradka dhammaan annagoo haddee dad waxaan nahay ahlu kitaaba annagoo hadda bilaabi mayno nabadoonnada iga horreeya wax ku dhaqi jiray waddo kaloon ku leexdhana ma balaba dee ilaahay xaq ahaan na tuso xilka aan qaadnana allah nala garab galo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankooda odayaasha iyo waxgaradka jufada bahgubay oo munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u soo dhoweeyey nabadoonka cusub بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام حن أمهد علينا الله سبحانه وتعالى إنه مكانيي inay halkaan inoo soo gaarto muddadii saddexda maalmood ahayd dowradii aan ku jirnay dowradaasoo laba weji lahayd weji waxay ahayd tawciyo iyo iswaanin maadaama dikrigu uu saameeyo quluubta muslimiinta xaggaa waxaan iska xusuusinaynay allah subxaana wa tacaala cabsidiisa iyo in la qaato sida ugu qurux badan oo ugu hagaagsan loogu camal falo diinta maadaama la dooranayo hoggaan dhanka kalena waxay ahayd wadatashi bahdu ee meelo badan kaga timid meel fog iyo meel dhowba dhammaantood cuqaladeeda iskugu timid kana tashanaysay inay doorato naqiib cusub oo hogaamiya maadaama fatro yar ka hor uu geeriyooday nabadoonkii allah u naxariistay mudasugulla cibaar oo in ku dhowaad ah soddon sano soo hogaaminayay bah gubay allah subxaana wa tacaala qadadiis ayaa ku dhammaatay waxaana leenahay makaankiisa allah ka dhigo jannatulfirdows qofka wanaaggiisa wuxuu soo baxaa markuu wareego soomaalidu waxay tidhaahdaa in lagu ammaano haddaa rabtid dheeraaw ama dhimo in badan waxaa la dareemayay xoogaa mararka qaar dadku waxba siya u arkaan laakiin qof walba wuxuu ogaaday xaqiiqada maalintii uu wareegay nabadoonkaasina wuxuu ahaay nabadoon ka baaxad weyn bahgubay reer maxamuud hiraabiya khaasatan reer diriska aad nin macruuf kaga u ahaa samaha lagu yaqiinay beeshana waxay caan ku ahayd inaysan nabadoonada iyadu bebedelin muddo qarniya waxaa soo martay saddex nabadoon jaamac warfaaye ugu horreeyey wuu geeriyooday cismaan maxamedaa ku xigay wuu geeriyooday nabadoon miraa u dambeeyey wuu geeriyooday bahdu mid ay bedeshay ama ay khilaaftay ma jirin marka bahdu waxay ku ammaaneed inay nabadoonadooda mutaabacayso haddana insha allahu tacaala bahdu waxay dooratay oo naqiib iyo hogaamiye ay u dooratay nin da'yar oo wax walba fahamaya kuna soo xulnay rabitaankeen cid nagu kaliftay iise jirin waa ninka macruufka ah oo dadku aad u yaqaanin oo dhallinyaradana ah odagana ah cabdikaafi cismaan warsame afrax waxaan ku soo dooranay inuu yahay nin maqaamka aan u rabno buuxi kara isla markaana waxaa u nahay annaguna haddii ilaah yidhaahdo oon ku ballannay inaan garab istaagno garabkiisa aan noqonno ilaa iyo geeri ay ka timaado ciddeenna nool insha allahu khilaaf aysa ka dhex imaan maadaama aan caaday dhaqan u lahayn inaan nabadoonnada aana ka daba dhigdhigin asigana waxaan leenahay rabbi subxaanahu wa tacaala xil baa lagu dhiibayey nin xil qaaday eed qaaday soomaalidu tiraahde rabbi subxaanahu wa tacaala kii aan ku kufin allaha ka dhigo nabadoonkeeru suu u muuqday iyo si kasii wanaagsan insha allahu tacaala ayaanu rajaynaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala kuguma caabayo insha allahu bahdana khaasatan waxaan kula dardaarmayaa sida aan dhibka walaalka ugu dhiibnay inaana kaga tegino garabkiisa sidaan ugu ballannaa u taagnaano ilaa iyo marxaladii walaalka ku timid oo kale ay ku timaad wixii nool haddii ilaah yidhaahdo waxaan kaloo u mahad celinayaa marti sharafka dhan kasta naga wada timid hadday wilaaya tahay iyo hadday beelahay walaalaha nala dhashay tahay iyo marti sharafka dhammaantood waan u mahad celinayaa sida maqaam kale iyo sharafta le nagu garab istaageen allah subxaanahu wa tacaala dhammaantiin ajirhayn ka siiyo insha allahu tacaala waqti gaaban warkii gaabanaa layidhi intaa ayaan kusoo koobayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim marka hore ummadda muslimiinta ayaan salaamayaa assalaamu calaykum salaan ka bacdi dowro diini ah oo lagu qabtay magaalada garboweyn si aad iyo aad u nuur badanna loogu qabtay ilaahayna aan uga mahad celinnay walaayada muslimiinta ah oo diintaas nagu soo baraarujida muddo badanna nagu hogaaminaya allahaan uga mahad celinaynaa dowradaas beesha bahgobey oo beesha oodhadeen ka tirsan beelweynta maxamuud hiraamna ka sii tirsanay u soo gebangabowday saddex maalmooday ugu soo gebangabowday si aad iyo aad u wanaag badan oo u nuur badan nabadoonaan ku doorannay wanaag badan walaal noo ah intaas ka bacdi inaan addeecno oo nabadoonkannagi yahay mas-uulkaah iyo hoggaankannagi koowaad ah asaguna walaalnimo nagu daadihiyo annaguna aynaan duruufihiisa aanaan meel ka taaban oonaan saxar ku bitin ayaa beesha baagobay ku heshiiyey walaalaha kale oo dhaladeriska ah oo xaggeeyo sokeeyo muslimiinta ka koobanna inaanaan ku dhibaatay oon ku daadihino oo nabadoonkaasu nabadoon owdhada in guud noqdo oo mid maxamuud raam noqdo oo midka xarakatul ashabaab al-shabaab intay ka shaqaydo hogaamiye inuu noqdo walaalka xil culusaan u dhiibnay ilaahay waxaan ka baryayaa oon dhammaan ka baryaynaa xilkaas ilaahay inuu fududeeyo ilaahay ha u fududeeyo kixil loo dhiiba ulaa badanaa la saaray walaalaha tiirarka ama ka sii dambeeya oo doortay oo walaalnimada ku doortana ayagana dhammaantood allaha tuso walaalkood inay ku garab galaan xilkaas waxaan ka tahniyadaynayaa walaalkay mirasugulle oo nabadoonkeenna hore ahay oo si aad iyo aada noo soo daadihiyey allah u naxariisto haddana allah u naxariisto ilaahaygu weynaayo waaxdee asaga haysto umahayna jinnadii allah u ballanqaado annagana sabri iimaan allah naga siiyo beesha baagobeyjo nabadoon uma ahayn beelaha walaalaha owdhadeena u ahay beelaha derisko u ahay xarakatul-shabaabaa ku taqiinay nin waxa uu ahaay si kasta ummadda uga asxanfa ka ka dambeeya sidoo kale aan u rabnaa allah nooga dhigo geerikoor midkaan naga liicin malakumaydka allaha leh annaguna aanaan maaragtay saluugin isaguna na saluugin allah ka dhigo walaalaha kaloo reer owdhadeen kay ku duubtaanba nuucaddaas allah nooga dhigo darsaalku kuway duubtaan allah nooga dhigo deris walboo nala derisa kuwa aan isu hinyoonno oonaan ku kala tegin uqdad iyo wanaag darro allah naga dhigo diinta ilaahay noo soo dejiyey oon in badan raayaha towxiidka hergelayno oon ku nabadgalnay oo nabadgelyaan adduunka laga helin oon koonka laga helin ku haysanno culummada nagu daadahaydo xarakatul al-shabaabna kor allah ka dhigo gaaladana dhub allah kuwii isgarab istaaga allah naga dhigo intaasaan ku soo dhawa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan salaamayaa salaanta islaamka walaalahayga muslimiinta ee meeshan isugu yimid bacdi salaam xafladda sharafta leh oo walaayaadka iyo qaraabada intaba ay ku kulmeen yaan haddii ilaahay idmo intaan ka gaarno ka taataabahaynaa oo lagu duubay nabadoonka cusub ee beesha bahgubey ama owradeen daadihi doona haddii ilaahay idmo inta ka soo qayb gashana waxaan leennahay ilaahay sharaf iyo karaamo ha idinku daabamariyo waxaa ka horreeyey nabadoonno khaymo badan oo beesha ka baxay ilaahay kii u dambeeya kama dhigo waa ballaaro doonaan haddii alla idmo waa wax bahow nala qabaan nalana qabi doonaan nabadoonkaasoo magaciisu yahay cabdikaafi cismaan warsamo afrax waxaan jecelnaa haddii ilaahay idmo sida aan u soo xulnay beeshana aan ugu soo xulnay qarabada naga dambeeda aan ugu soo xulnay inaan haddii ilaahay idmo annaguna kula shaqayno isaguna ummadda kula shaqeeyo uusan deriskana dhibin annagana na dhibin walaayada iyo dala guroon yahay wadayaasha ama odayaasha sida loo yaqaanba ayagana waxaan leenahay sida sharafta iyo khaymaha leh ood garabkeenu usoo buuxdeen ilaahay ha idiin guuleeyo intaasaan kusoo gebagabay ha akhyaar dala guroon yahay iiga dambay doonta wixii aan dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyn munaasabadda waxaa ka hadlay naqiibka beesha orwadeen naqiib macalin salaad gabayre alxamdu lilaah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wsala allaahuma wsalama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu ayuha alikhwa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu alxamdu lilaah ilaahay yaa mahadsan subxaanahu watacaala mana calaa nicmati alislaam waaliimaan noogu nicmeeyey nicmatu lislaam waaliimaan nicmadaas weyn nicmatu lamni wa nicmatu ljihaad fii sabiiliillaah iyo nicmooyin kale oo aan la soo koobi karin wax kasta oo nimcaahoo ilaahayna siiyey xaggiisa ayay nooga yimideen waana ku mahadihaynaa wamaa bikum min nicmatin fa min allah uu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhi waxaan mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin iyo khaasatan walaayadeenna galgaduud iyo wakiilada ka socda walaayada galgaduud waa mahad baan u celihaynaa waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran waxaan mahad u celihaynaa marti sharafka ka soo qeyb gashay gogashaan sharafta badan waxaan mahad kale u celihaynaa beesha soo qaban qabaaday ee beesha bahgobey intaa kadib maanta waxaan joognaa ikhtitaamkii dowradii u socotay beesha bahgobey oo ay masaalixad iyo wadatashi ay dhinac socdeen ayaa maanta noo soo gabagabowday dowladda ujeedkeedu waxay ahayd beeshu inay ku doorato nabadoon cusub ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u sahlay waxaa ilaahay qadaray inay soo gebagabeeyeen nabadoonkiina soo doorteen nabadoonkaas ay soo doorteen waa nabadoon maxamuud hiraab waa nabadoon ree owradeen waa nabadoon beesha bahgobey waxaan ka rajaynaynaa intaasoo mas-uuliyadda inuu qaado waxaan ognahay nin masaalixa inuu yahay isagoo nabadoonahay inuu masaalixada ku jiray waxaan leennahay walaalaha ilaahay khayr hasdhiyaysay noogu soo dooreen iyo wanaaggay noogu soo dooreen aan uga mahad celihaynaa annaguna waa la doorannay waxaan leennahay kii la anfaca allaha ka dhigo intaas kadib waxaan rabnaa beesha inaan la dardaaranno walaalaha aan nahay ee beesha bahgobey waxaan markhaati ka nahay inaad keenteen cabdikaafi cismaan inaad keenteen oo aad maaragtay muddo aad maaragtay aad ka niqaashaydeen ku tawfiiqdeen hadday wilaaye tahay iyo hadday nabadoon tahay iyo hadday naqiib tahay iyo hadday ahalka deriskaa tahaba waxaan markhaati ka nahay inaad nabadoonkaas noo keenteen una doorateen inuu inku hoggaansho shareecada islaamka annaguna markhaatiyaan ka nahay waxaan leennahay in lala shaqeeyo oo si wanaagsan loola shaqeeyo oo wakhti adag iyo wakhti culus iyo wakhti fudud intaba maaragtay lagu addeeco wixii aan ilaahay lagu caasihay waa shay waajiba waaye beel kasta oo meel joogta ee dad muslimuna ay hoggaan islaam samaysato shay waajib ah waaye waajibkaas aad gudateenna cibaado waaye ilaahay hen ka amaalmariyaan leennahay nabadoonkana waxaan rabnaa inuu ku hogaamiyo shareecada islaamka sida walaalo u doorteen waxaa jirta maanta nin kastooo naqiib ah ama islaam ah siraacaa socda ee xaq iyo baadilka u dhexeeya siraacaas jira oo xaq iyo baadilku maanta ay baratamayaan annaguna la raba xaqa inaan u hiilino ahlu xaqna aan nahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaana uu ballan qaaday xaqa inuu maaragtay u gargaarayo baadilkana duminayo ilaahay wuxuu leeyahay bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaquhu faidaa huwa zaahir waxaa weeye xaqiyaan wakiil ka nahay baadila carrada ka jira siraacaasaa socda dhammaan beesha reeh abar owradeen ee ka mida beelweynta maxamuud hiraab oo muslimka ah oo maaragtay ansaarta ah waxaan kula dardaarmaynaa annagoo ka faa'iidaysayna xafladda quruxda badan oo ay noo dhigeen beesha walaalaha aan nahay reer bahgobey maanta siraaca in maaragtay talada lagu darsado inaan maaragtay gaalada la jihaadno inaan maaragtay nin yar iyo nin weyn maaragtay jihaadka u soo baxno inaan kutubka ilaahay gacanta ku qabsanno sidii aan maaragtay aan ka run sheegnay inaan dad muslima nahay alxaq aan nahay gaala aan beri ka nahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحاس آن سميني أو أفكا آن كشيغني إني رم نقطه أيال الربا إلهينا ما ركتي وعيد أدق أيو دبردقي كبور مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون maantana gogoshaan waxaa nooga wakiila sheekheenna maaragta aan doorannay oo walaalkeena ee cabdikaafi cismaan warsame ayaa nooga wakiila waxaan rabnaa inuu ninka beeshaan hogaamiye noqdo muslimka hogaamiye noqdo nin dulqaad badan inuu yahaan ognahay inuu makaalintaas ka soo dhalaali karaan aan ognahay annaguna haddaan nahay odayaashii reeh owradeen waa la doorannay nabadoonka waa soo dhoweyhaynaa waxaan leennahay kii ummadda anfaca allaha kaa dhigo xilkaasu xil weyn waaye lagu saaraye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kula garab galo adugu ma aadan dooran qabiiladaadiyaa kugu dhegtay waana ka aqbashay qabiiladuna say uga aqbalay inay iyaduna hadalkiisa u aqbashaan rabnaa haadaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag waxaan isla soo gaarnay dhegaystayaal guntii iyo gebagabadii barnaamijka raadraaca toddobaadka oo caawa aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan midkiisa xiga intii aynu dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
جدد ذلك الماضي لا تسمد